بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد xadiidka lix kun sideed boqol sagaashan iyo sideed oo qasaamada ku saabsanaay shalay waxaan sheegnay khilaaf oo imaamu lbukhaari riwaayada wuxuu keenay ta'tuuna bilbayinati calaa man qatalahu qaaluu maa lanaa bayina xadiidku wuxuu ku soo daray markhaati dadka wax laga dilay ee ayagu qofaana laga dilay dhahaayo inay markhaati la imaadaan oo aan dhaar la weydiineynin ibnu xajar markaas wuxuu sheegay wa amaa qowlu bacdihim ina dikra albayinati wahamun bayinada waa wahmi oo xadiidkan bay dureen oo waxay yidhaahdeen in meeshan ta'tuuna bilbayinati ayaa wax ku jiraan xagga sugnaanshaha bacdigaas marka uu cabiray wa amaa qowlu bacdihim uu yidhi ina dikra albayinati wahamun waa imaam muslim kitaabkiisa la yidhaha atamyiiz oo cilal iyo uu uga hadlo kitaab yar ah ayuu xadiidkan bayinada uu ku bushiyey laakiin ibnu xajar waxaan sheegnay inuu keenay mutaabacaad iyo inuu waxu keenay khilaafka marka wa amaa qowlu bacdihimta tafsiirkeedan usoo laabtay marka bacdigaas marka imaam muslima ka mida kitaabkan tamyiizka la yiraahdo isaga uu leeyahay ayb qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu man iطalaca fii beyti qowmin fafaqa'uu caynahu guri qofkii soo fiiriyo qolo gurigooda oo isha ay ka bajiyaan falaa diyata lahu diyo ma laha gurigooda hadduu soo fiiriyo oo ay isha ka bajiyaan falaa diyata lahu wax diyaa ma leh leanna waa saa'il soo xadgudbay oo kalawa ayb qaala xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa xamaad bnu zaydi can cubayd illaahi bni abi bakr bni anas can anasi radia allaahu canhu ana rajula nin iطalaca min juxrin god ayuu kasoo fiiriyey iطalaca min juxrin god ayuu kasoo eegay kasoo fiiriyey fii bacdi xujari الnabiyi sala اllahu calayhi wasalama nebiga qolalkiisa ama gurigihiisa qaar ka mid ah wa maca rasuuli اllahi sal l salam nebigana midiran ayuu haystay shanlo midiranta marka waa shanlo laba af leh oo laguna shanlaysan karo oogaa marka afna leh ayb yaxuku bihi ra'sahu madaxiisa uu ku xogaayey falamaa ra'aahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu markuu arkay qaala waxau riwaayo kalan aaday faqaama ilayhi bimishqasin aw mashaaqisa maqas ayuu ula kacay fajacala wuxuu gudagalay nebiga yaktiluhu inuu uga gambanayo liyadcunahu si uu ugu mudo maqaskaas qaala xadaanaa qutaybat bnu saciidi qaala xadaanaa leytun can ibni shihaab ana sahla bna sacdin isaacidiya akhbarahu ana rajulan iطalaca fii juxrin ayuu soo eegay dalool fii baabi rasuuli llahi sal l slam nebiga albaabkiisa wa maca rasuuli llahi sal l slamna midiran yaxuku bihi ra'sahu falamaa ra'aahu rasuulullahi sal l slam nebigu markuu arkay qaala wuxuu yidhi low aclamu haddaan ogaan lahaa annaka tantadirunii inaad isugaysid la dacantu bihi fii caynayka labadaada indhood ayaan kaaga duri lahay qaala rasuulu llahi sal l slam inamaa jucila alidnu isti'daanka waxaa loo yeelay min qibali albasar aragga dartiis yani dadku inay guriga isti'daan weydiistaan ay gargaraacaan oo ma soo galaa dhahaan araggu inuunan wax qaldan ku dhicin darteed ayaaba loo jideeyey marka haddaad baqbaqa fiirinayso maxaad ka idin dalbane marka waaba yani waxaad laga idin dalbadaba ma lehe intaad soo gargaraacdo ma soo galaa baqbaqiina aa fiirinayso wixii isti'daanka loo weydiinayo waaba samaysay allahu khayrka samey inta waa qaylina wuu qaylina marka isti'daankii wixii loo jideeyeyba waa waa baabi'isay oo waad burburisayba ayb ayb qaala xadaثanaa caliyun wa huwa caliy bn cabdillaahi almadiniy qala xadaثna عlي بن cabdالlahi whuwa الmadiniy qala xadaثna عaliyu qala xadaثna sufyaan qala xadaثna abu الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata qaal qala abوlqasim slى اllahu عalayhi waslm low ana اmraأan qof haddii iطalaca calayka uu kusoo fiiriyo bigayri idnin idin la'aan faxadaftahu aad fargan ku tuurto bixasaatin dhagax qururax ah fafaqa'ta caynahu ishiisa aada fujiso lam yakun calayka junaaxun korkaaga wax dembiya ma ahaanin marka kii horena nebigaa samayn rabay kii dambana waaba nebigu waaba amray waa baneeyey yani waa baneeyey waa ruxseeyey marka nebiguna de ma ma damcaayo inuu sameeyo wax isagu markaas yacni xaaraan ah nebigu ma tamaninayo ayb xadiidka marka macnihii loo tarjamtay ayuu daliil u yahay ibnu xajar wuxuu yihi wafii hadihi alaxaadiidi waxaa laga qaadanaya min alfawaa'idi ibqaa'u shacri ra'si wa tarbiyatuhu madaxa in la reebto oo timaha la dayn karo qofka inuu timihiisa daysan karo in la shanleeyo tinta waxay imaanaya marka xoogaa tinta ay baxdo waitikaadu aalatin yuziilu bihaa canhu alhawaama cayayaanka madaxa iyo wax uu ku zuuliyo ou ku baabi'iyana qofka inuu samaysan karo leanna haddii tinta la shanleeyo oo la dhaqo la nadiifiyo waxaa ka zuulaya wasaqda iyo yacnii cayayaanka ku soconayo wayaxuku bihaa lidafci alwasakhi aw ilqamli timaha iyo shay marka uu timaha ku xogto ee uu yacni kaga daadiyo wasakda iyo injirta iyo waxyaabahaas qofku inuu samaysan karaa laga qaadanaya wa fiihi mashruuciyatu listi'daan waxaa laga qaadanaya isti'daanku inuu bannaan yahay ale in yacni la jideeyey qofku inuu guri markuu galaayo gurigiisa aanahayn uu isti'daan dalbo wastudilla bihi calaa jawaazi ramyi man yatajasas waxaa kaloo laga qaadanaya qofka qofka jaasuusayo oo baqbaqa iyo meelahaas ka dhagaysanayo ama ka fiirinayo inuu yani wax ku tuuri karo ayb walow lam yandafic bishayi alkhafiifi jaaza bithaqiil wax yar hadduunan kaaga tegaynina wax weyn waa ku isticmaali karta wa annahu in usiibat nafsuhu aw bacduhu fa huwa hadar ninkaas guryaha baqbaqeeda wax ka dhagaysanayo ama fiirinayo dhiiggiisa waa hadar haddii la galo ayb maalikiyada laakiin waxay yidhahdeen qisaasaa ka waajibayo ayb leanna macsi in macsi lagu difaacaa ma ahanay dheheen isaga inuu baqbaqa fiiriya waa macsi isha in laga geliyana waa macsi kale noqonee bay dheheen say macsi ku noqonee xadiidaaba ku soo arooraya ayb shay xadiis ku yimid macsi ma noqonayo ayb sidaasuu sheegayaa marka mas'alo kale marka waxay tahay hal yushtaradu alindaaru qabla ramyi intaan isha wax laga gelinin ama dhagax lagu tuurin in loo digaa waajib mea war hebelow gurigeyga ka tag waajib may noqonaysaa wajhaani ayaa ku sugan qiila yushtaradu ka dafci saa'il waa la shardinaa sida ninka saa'ilkaa markuu kusoo weeraro inaad kow iska ehbiso war iga leexo inaad tiraahdo kanna in sidaas la dhaho wa asaxuhumaa laa labada wej kana saxnimada badanna maya shardi maaha lana nebiga mma dhihin ma shardinin qofka caaqilka ahna waa ku adag tahay gurigiisa in nin ajnabiya baqbaqa uu ka fiiriyo waa dhibaysa oo yacni bal wuxuu leeyahay waxaa dhibaayo xaaskiisa wejigeeda in la arko iyo gabadhiisa wejigeeda in la arko iyo ayaa dhibaayo famaa baaluka buu leeya gurigiisa in baqbaqa laga feeriyo marka wuu sheegay ibnu xajar taas xataa wa fii xukmi lmutaطallici min khalali اlbaabi annaadiru min quwati min addaar ninka albaabka baqbaqiisa ka feerinaya waxaa la mida darishada ninka soo istaagaya oo darishada marka wax ka feerinaya wakadaa man waqafa fi shaarici ninka waddada inta istaago fa nadara ilaa xariimi gayrihi dad kale naag nin naagtiis iyo feerinayo ow ilaa shayin fii daari gayrihi laakiin mancigu wuxuu khaas ku yahay guriga qofka wahal yulxaqu listimaacu binadar maqlidda ma looga qiyaasan karaa fiirinta fiirinta xadiidaa ku soo arooray ninka aan ku fiirinaynin laakiin ku dhegaysanayo warkaaga oo ama darishada intuu soo istaago ama yacnii si un kuu dhegaysanayo wajhaani al asaxu laa laba wej baa ku sugan midda midkaas saxaana maya lama haleeshii karo lianna cawrada oo la fiiriyaa waa ka daran tahay qof la dhegeysto fawaaidkaasu ka bixiye baabu alcaaqilati baabu bayaani baabu bayaani alcaaqilati caaqilada caddaynteediiba u baab yahay caaqila ayaa la yidhaha diyada dadka bixiyo qofku markuu si kama ah wax u dila khata ama shibhu camdi caaqiladiisaa diyada bixiso caaqilada yaa la yidhaahdaa marka taas u baabayna ayb wa huwa daaficu diyati diyada midka dhiibaayo waay ayb qال xdثna صدقة بن الفضل وهو المروزي qال أخبرna بن عyynة qال مطرف سمعت الشhعبي qال سمعت أbا جuحyفة qاaل سألت عليا رضي الله عنه baan سؤaaلay hل عndكم شhayء wax ma haysaan مima laysa في القرآن aan qurآaنka ku sugnayn wax qurآaنka aan lagu sheegin oo idinka si gaara la idinkugu sheegay ma jiraan wa qaala maratan kol wuxuu yidhi maa laysa cinda annaas dadka waxaan agtooda ahayn faqaala waladii falaqa alxabbata cali wuxuu yidhi waxaan ku dhaaranayaa xabadda allaha kala dhambalay wa bara'a annasamata naftana khalqay maa cindanaa agteenna maahan ilaa maa fi lqur'aani qur-aankan waxa ku jira ilaa fahman fahm maahana yucdaa rajulun nin la siinaayo fii kitaabihi alla kitaabkiisa laga siinayo wamaa fi saxiifati iyo warqadan waxa ku yaallo qultu wamaa fi saxiifati warqadda dhexdeeda maxaa ah qaala alcaqlu diyadaa ku taallo marka diyada caqli baa leedahay wa fakaaku caqlina marka waxaa loogu bixiyey geela oo dabran ayaa loo keenayaa qofkii dadkii wax laga dilay sabadooda lasoo dhiga oo la keenaya saasaa caqli loogu bixiya ayb wa fikaaku lasiiri maxbuuska in la fakiyo ninka xabisan oo maal u xiran in maalka laga bixiyo si loo daayo ee mid dembi galay in lasoo bixiyo ma laga wadan taas iyada jariima waay lama ogola ayb nin xabiska ugu jiro dhibaato uu geystay dhibaatadana dhibaato maali hadda ku tacalluqda aynan ahayn loo haysto taas ma laga hadlayo laakiin ninkii maal u xiran in laga bixiyo oo layihaha war maalkii loo haysta anaa dhiibaya lasoo daayo midaas wa anlaa yuqtala muslimun muslim inaan la dilin bikaafirin gaal aan loo dilin wuxuu rabaa ahaada gaal qof muslima inaan gaal loo dilin gaaluu dilay tiirka inaan lasoo istaajinin oo aan la dhihin ninkan muslimkaa waxaa loo qisaasayaa gaalkaas ma la dhihi karo caqligaas marka meeshaasu ka rabaa ayb baabu janiini lmar'ati naagta uurjiifkeeda cunuga uurka ku jiro xukunkiisa caddayntiisa yani haddii jinaaye la gaarsiiyo naagti baa nabar lagu dhuftay ama daawaa la siiyey qof aan daawo aqoonin baa daawo u qoray oo iska siiye daawadii markaasay cunugii oo meydaa soo baxay cunugaas diyadiisu maxay noqonaysaa macna saas u baabeynaan qaala xadaثna cabd llahi bni yuusuf qaala akhbarana malikun xaa xadaثna ismaaciilu qala xadaثna malik can ibni shihaab can abi salmta bni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana imra'atan haweeney ana imra'atayni laba naag min hudaylin oo qoladaa reer hudayl ah ramat ixdaahuma alukhraa middood ayaa midda kale ku tuurtay ul iyo waxbay ku tuurtay fataraxat janiinahaa cunugii caloosha ku jiray bay soo tuurtay soo riday faqadaa fiiha rasuulu llahi sal ly salam nebiga wuxuu ku xukumay biguratin naf cabdin aw amatin addoon ama addoon marka cunugaas diyadiis waa addoon wiil iyo gabaro horaba ha ahaa ayb addoonkaasi marka maxaa hadda lagu qiyaasaana waxaa lagu qiyaasayaa cushru diyati ummihi hooyadiis diyadeeda toban marka loo qaybiyo meel hooyadiis diyadeeda meeqa waa waa konton soo maaha konton toban u qaybi shan halaad waa marka shan halaad ayaa cunugaas laga diyeyna laga bixinaya shardi laakiin waxaa ah inuu soo baxo isagoo meyd ah cunuga hadduu soo baxo isagoo nool oo kadib uu u dhinto jinaayadii iyo dhaawicii uu u dhinto kadib diyo kaamila waa ama qisaas waa la qisaasa ama diyo kaamila la dhiibaya isagoo nool hadduu intuu soo baxo dhaawicii oo u dhinto dartiis ayib haddii uu soo baxo isagoo nool oo uunan dhimaninoo iska fiicnaadana waa kaas shardi waxaa marka in uu soo baxo cunugaas geeri inuu ku soo baxo dhimasho hadday iyada dhimata ka warama see la yeelaha nabarkii baa ku dhacay waa dhimatay cunugii maba soo bixin hal diyaa la bixina naagtii diyadii ayb haddii markaa la heli kara laakiin ay dhici karto cunugii inuu isagana jinaayada u dhintay la ogaa karo yaa culamada qaar ay leeyihiin markaas in janiinka diyadiisana waa layska rabaa ile laba qof ha ka dhimatay ninkaas laba naf ha ka dhimatay ayb ibnu xajar marka wuu ishaarayaa macnahaas waqtigan in la ogaan karo waa suuragal waa la ogaan karaa marka culumtana jinnada iyo aada hadda loo ogaadaa iyo culumtan sawirka waxyaabahan imageka la yiraahde sawirada yacnii waa la garan karaa reeysa wax lagu sawiraa waqtigan marka cunugan in dhaawacaas uu saameeyey iyo inuunan saameynin waa la garan karaa isagu ibnu xajar wuxuu ka hadlaya haddii la dilaaciyo naagta ee la arko cunuga ayuu masaladeedu ka hadlay iyadoon la dilaacinin baa la fahmi karaa soo maha ayb waayahay shardigaasaa marka uu leeyahay ayb faqadaa fiiha rasuulu llahi sal ly salam biguratin cabdin aw amatin ayuu xukumay ayb inta ugu yar marka haddii addoon la bixinayo inuu toddoba jir yahay xadiidka waxaa loo daliishaday xukunkan oo janiinka diyadiisu inay saas tahay hadda xadiidku ma kala qaadin xor iyo iyo addoon naagta uur kale hadday addoon tahay cunuga caloosheeda ku jirana waa addoon dabcan lianna ilmuhu hooyadiisu addoonnimada ku raaca isagana marka maquraa laga bixina shan halaad miya maya isaga waxaa la leeyahay cushru qiimati ummihi addoon mar haddii la sheego qiimaa la aadaa hooyadiis meeqay suuqa ka joogtaa intaas inta ay joogto toban marka loo qaybiyo meel ayuu dhiibayaa qofka jinaayada geysta oo haddii uu addoon uu yahay laanna addoon diyadiis maxay ahaa jirtayna diyatu lcabdi qiimatuhu baaliqatan maa balaqat addoonka diyadiis waa qiimihiisa in allaale intay gaarto ayb addoonnimadana islaamku asaga ma keenin ogaawey addoonnimo iyadoo jirtou yimid islaamka wixii iyagoo jiraan markay yimaadaan axkaama uu sameeyey kitaabku muxuu addoonnimo u sheegaa iyo haysdhihin islaamnimada islaamnimadu ma keenin addoonnimada hallays addoonsado ma dhihin islaamnimada addoonsigoo jiro ayuu yimid islaamku waxuuba ku dadaalay sidii loo yaray lahay ninkii dembi galaba kafaaradiis waa addoon ha xoreeyo kii saas sameeye addoon ha xoreeyo addoon ninkii xoreeya ajarkiisu intaas u ahay waa yareeyeyba islaamka soo maama waxaa kaloo macno wehelisoo kale hal albaab bis uu ka furan yahay addoonnimada waa haddii inta jihaad la galo gaal la diriraayo diinka ilaahay marka lala dagaalamay lasoo qabsado lasoo qabto waa la adoonsan karaa meeshaas bis buu baaqi ka yahay albaabkaas wax kale maya ninkii nin xor ah addoonsadana cadaab daranaba loo ya loo yabooha ninkii nin xora gato qof meel iska maraayo intaad dhab siiso aada iska xirato aad hadhow tiraad ku gorgortanto waa xaaraan dadku laakin waa sameeyaan inta la yska qabsadaa lacag lagu gataa ayb qof muslim in inta la qabsado lacag intaas ka bixi la yiraahdo waxay noqonaya nin qof xor ah lacagtiis cunaya tamankiisa ayb qala xadaثna musa bnu ismaaciil wahuwa abu salmta tabudakiyu qala xadaثna whayb qala xadaثna hishaam can abihi can اlmugiiraةi bni shucbة can cumara radi allahu canhu anahu istashaarahum tale ayuu weydiiyey dadkii fii imlaasi almar'ati naagta dhicinayso naagta ilmaha dhicinayso liajli jinaayo darteed loo geystay ayuu ka su'aalay faqaala almugiiratu mugiira yidhi qada nabiyu sal ll ly slama bilgurati nebiga arrintaa wuxuu ka xukumay naf naftaa maxay tahay cabdin awaamatin addoon fashahida muxamed bnu maslama ayaa u markhaati furay anahu shahida nabiya sal l slam qadaa bihi nebiga inuu sidaa xukumay ayuu markhaati uga noqday meeshaasna waxaa laga qaadanaa ninka caalimka ah mararka qaar masaa'il buu garan weynaya markaasuu weydiinayaa qof asaga ka cilmi yar lanna nebigu waaqicooyinkiisa iyo xukumadiisaoo dhan qof kasta suuragal uma ahayn inuu fadhiyo meesha maalin ou xukuma laba ninaa ag joogto labadii ninaa ogaanayso marka cumar ma ogeyn xukunkan mugiiratu bnu shucbana waa ogaaday mugiira iyo cumarna iskuma dhowa xagga cilmiga iyo fadliga iyo marka la yidhaha iyo saabiqada meeshaan marka ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa ibnu daqiiqilciidna uu ka keenaa waxaa laga qaadanaa buu leeyay meeshaan xadiidku wuxuu radinayaa dadka marka la yidhaahdo war mas'aladan daliilkeedu waa sidaan dhahaayo imaamka uu asaga qallido dhahaayo hadday jirto imaamkaasaa ogaalahay kamana qarsoonteen dadka dhahaya ayuu xadiidkan radin ku yahay waana jiraan dad dhahaya maalan inaga madhabteenna imaamu shaafici waayo mararka qaar mas'alo shaafici xadiidkeeda ounan arkin ayaa culummadu keenaya waa inaan aqbalno haddii marka la yidhaha ka waran xadiidkan haddii uu jiro shaafici waa maqli lahay ma banaana taas waa kana cumarba ma maqlin xadiidkani cumar iyo shaafici yaa cilmi badan cumar cumar maca daalika xadiidkan ma uunan maqlin nin ka hooseeyo oo xagga derajada iyo cilmiga ayaa u sheegay waana ka aqbalay marka dadku waxaa la rabaa inay aqbalaan sunnada nebiga cala raasi walcayn laakiin marka la dhahaayo imaamkan xadiidkuu khilaafay xadiidkuna sidaan maan waa yacni xukunkana sidaan maana waa sidaan waa in culuma kugu waafaqdaa la helo adiga laftirkaada waxaa la diidaya adiga inaad iska bilaabato adiga adaa fahamkaaga xumaan karaa marka shaafici la leeyahy masaladan waa ku gafay waa in imaamyo kaleo isaga lamida la helayo oo sidaas isaga uu sheegayo si ka duwan qabto laakiin haddii la waayo adaa qaladka uu kaa imaan karaa qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa wahuwa baadaam sidaasna imaamu dahabi yaa dhahaya basiyarka qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa can hishaamin can abiihi ana cumara nashada annaasa dadka ayuu ayuu ku adkeeyey oo ka dalbaday man samica nabiya sal ly slam yaa nebiga ka maqlay qadaa fi siqdi dhiciska isagoo xukumaayo faqaala lmugiiratu mugiira wuxuu yidhi ana samictuhu anaa ka maqlay qadaa fiihi biguratin wuxuu ku xukumay gura cabdin aw amatin ayb qaala waxau yidhi iiti la kaalay biman yashhadu macaka qof kuu markhaati furo calaa hada arrinkan marka cumar ma ka shakisan yahay mugiira miyuu ka shakisan yahay maya mararka qaar shay haddii shaki imaado waa la hubsan karaa wax in la hubsadaa waa bannaan tahay waa min baabi tathabbut ayuu cumar u leeyahay maahane qaacidadu maahan xadiidkii ou hal qof weriya lama aqbalaayo maaha inuu saa leeyahay cumar qadaayaad hal qof keliya oo u sheegay buu aqbali jiray middan waa ziyaadatu tathabbut buu waaye ayb faqaala wuxuu yidhi muxamed bnu maslama muxamed bnu maslama wuxuu yidhi ana ashhadu cala nabiy sal ll ly slam bimili haada anaa nebiga korkiisa ku markhaati ah inuu sidan yidhi xukunkaana u xukumay qaala xadaanaa muxamed bnu cabdillaahi qaala xadaanaa muxamed bnu saabiq muxamed bnu cabdillaahigan waa muxamed bnu yaxya ibni cabdillaahi bni khaalid adduhli maxamed bnu yaxya duhli weeyaan sidaanuu yidhaahdaa maxamed bnu cabdillaahi mar maxamed bnu khaalid buu dhahaya mar wuxuu dhahayaa xadathanii ibnu khaalidin labadooda xoogaa imaamu albukhaari markuu rixladiisa dhammaystay kitaabkan qoray oo caan baxay ee uu u laabtay naysaabuur uu ku laabtay ayaa maxamed bnu yaxya duhli isaguna naysaabuur sheekheedu ahay nin aada caalim u ana waa ahaayo xaafid ah marka markii hore bukhaari waa ka faa'iideysan jira isaga xataa markii dambe xoogaa tanaafus iyo unbaa galay bani aadamku waxa galo ayaa galay markaas ayuu mas'ale marka xoogaa wuxuu yidhi bukhaari caqiide ahaan ayuu wax uga sheegay mas'aladii ahayd lafdii bilqur'aani makhluuq ayuu qabaa buu yiri qur-aanka aniga akrinta aan akrinaayo waa makhluuq sidaasna hadda waa sax haddii akrinta laga wado waxaa la akrinaya haddaan laga hadlaynin oo akrintaada adiga ficilkaaga waa ficilkaagana waa makhluuq bukhaari isaga waa tafsiiliyey mas'alada saaba ku saxsan imaam axmedna wuxuu diiday baabkaas dhanba in la galo lianna dad baa si qaldan uga faa'iideysanaya alqur'aanu kalaamullah hayru makhluuq bis hala joogo ayuu dhihi jiray man qaala lafdii bilqur'aani makhluuq dhihi jiray waa fahuwa jahmiyu waman qaala lafdii bilqur'aani hayru makhluuq fahuwa mubtadic labadaba ma la dhahayo waa makhluuq iyo makhluuq maahan war badan waa in la dhaafa meeshaas marka ayaa ou wuxuu iska yidhi yani meeshaas baa laga geli karaa xoogaha awalna niyada iyo qalbiga allahu aclam tanaafusii waxbaa ku jiray meeshaasuu marka kala qaaday ilaa imaamu lbukhaari naysaabuur uu ka tago amiirkeedii iyo dadkii ninkii madaxda ka ahaa iyo u sheegay waa iskaga tegey khartanka meel la yidhaah ayuu tegey halkaas ayuu marka wuxuu yidhi ilaa dhibku wuxuu gaaray inuu yidhi allaahuma axiinii idaa kaanat alxayaatu khayran li wa amitnii idaa kaana almowtu khayran li saasuu kale qaryadaasuu ku dhintay marka fii leylati ciidin ayuu dhintay imaamu lbukhaari marka xoogaa labadooda baa dhibkaas baa jiray yarka weliba imaam muslim isaga bukhaari arday u ahaaye waxbuu ka faa'iideysan jiray maxamed ibnu yaxyana waa ka faa'iideysan jiray xalqadii maxamed ibnu yaxya buu tegey markaasuu yidhi qofkii ninkaas bukhaariya yacnii ka faa'iideysto ama qofka sidiisa maqaalka warkiisoo kale dhahaayo ha ka kacu yidhi xalqadan markaasuu alwaaxdiisii iyo wixiisi isku duduuday markaasuu yidhi anaa dhahaayo yidhi waana ka kacayo waa ka tegey ilaa yacni meeshaas ay gaartay marka badanaa markuu bukhaari isaga uu ka warinaayo maxamed ibnu cabdillaahi saan oo kale maxamed ibnu khaalid ibnu khaalid sidaasu kalu yidhaahdaa qaala xadaanaa maxamed bnu saabiqin duhlina imaam weyn u ahaa uga wada qaala xadaanaa zaa'idatu qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abiihi anahu samica almugiirata bna shucbata yuxadisu can cumara anahu istashaarahum fii imlaasi almar'ati milahu wadakara milahu ayb xadiidkan markay fiqigiisa waa ka hadalnay baabu janiini lmar'ati naagta uurjiifkeeda cunuga caloosheeda ku jira xukunkiisa wa ana alcaqla diyadana calal waalidi waalidka korkiisa inay saaran tahay wa casabati alwaalidi iyo waalidka casabadiisa laa cala alwaladi waladka maya sida mashhuurka madhabta shaaficiyada mashhuur ku ah waxay tahay diyada waxaa bixinaayo casabada asal iyo farac marka laga reebo yani qofka jinaayada geystay aabbihiis awowgii aabbihiis dhalay hooyadiis naag ayagu caaqila maba ahane yacni aabbihiis iyo awowgiis iyo ilmaha ou dhalay wiilka ou dhalay iyo waxba ma bixinayaan ayaga lianna maxaa yeeley waxay leeyihiin liannahum bacdu ljaani ninka jinaayada geystay qayb ka mida way oo aabba iyo wiilkiis waa qaybay isu yihiin marka jaaniga asagaba lagama qaadayo ninbaa kama wax u dilay isaga diya lagama qaadayo caaqiladiisaa laga qaadayo isaga kuma jiro isaga waxaa la mida marka aabbihiis iyo wiilkiis ayaguna waa la mid lianna aabbaha iyo wiilku waa qayb isaga kamida leewaay waxaa bixinaya marka waxay noqonayaan xawaashida walaalaha adeerka adeerada iyo kuwaasaa dhiibaan laakiin bukhaari isaga wuxuu leeya wa ana alcaqla cala alwaalidi wa casabati alwaalid wuxuu ka reebay isaga farac ayuu ka reebay ayb hooyo marka hadday jinaayo geysato wiilkeeda wax ma ka bixinayo hadduu isaga tadawuco maka waa ka bixi karaa sunno ahaan laakiin waxaa laga wadaa waajib maku tahay maya caaqilada ee waajib haddii laakiin wiilka ay dhashay caaqilada uu soo gelayo oo dad yacnii si dhow isu guursadayoo saasoo kale ay yihiin oo wiilku casabana hooyaduna hooyana ay u tahay casabadeedana uu yahay casab ahaanuu markaas ku dhiiba aa looga rabaa laakiin ibni ahaan maya waxaasoo dhan marka furuucdaa lagu soo diyaariyaa kutubta furuucda fiqiga ayaa lagu bartaa marka iyo cilada iyo sababka iyo waxaas ay leedahay ayb haddaadnaga sharax ahaanaan isaga sheegaynaa maana maxalkeeda inta maa waa fiqiga fiqiga iskale qaala xadaثana cabdullahi bni yuusuf wa huwa tinisiyu qaala xadaثana leyثu can ibni shihaab can saciid bni اlmusayab can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ll slama qadaa fi janiini imra'ati min bani lixyaan biguratin buu ku xukumay cabdin aw amatin uma ina almar'ata naagtii allatii qadaa calayha ou ku xukumay diyada naagta jinaayada geysatay bilgurati qurada uu ku xukumay tawfiyad waa la oofsaday faqadaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu xukumay ana miiraahaha dhaxalkeeda libaniiha ilmaheeda iska leh wa zawjiha iyo ninkeeda wa ana alcaqla diyaduna calaa casabatihaa casabadeeda korkeeday ahaatay yani naagtii jinaayada geysatay diyadeeda yaa la saarayna casabadeedaa la saaray iyada dhibka ay geysato casabadaa bixinaya markay dhimatana yaa dhaxlaayana ninkeeda iyo ilmaheeda manaa xadiidku sidaas marka xadiidka wuxuu ujeedaa ilmaheeda dhaxalkeeday qaadanayaan qال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شhهاaب عن بن المسyب وأbي سلمة بن cبدالرحمن أن أbا هuريرة رضي الله عnه qاaل اqتتلت امرأتاni مiن hudayl ayaa dagaalameen فرmت إحdاahma الأخرى بxaجri midood baa mida kale dhagax ku tuurtay faqatlathaa way dishay iyada iyo ma fii baطniha caloosheeda wx ku jira fakhtasamuu ila nabiyi sal l slam faqadaa ana diyata janiiniha guratun cabdun aw waliidatun waqadaa ana diyata almar'atina calaa caaqilatiha naagta diyadeedana caaqiladeeday saaran tahay naagtan jinaayada geysatay caaqiladiina da waa casabada uu sheegaayo aan ilmaha ku jirin yani hooyada wiilka ay dhashay casabo kama aha casabadeedu iyada wax dad kale w haddii uunan casaba ahaan u imaanin ayb baabun ay hada kani baabun baab weyaan man istacaana qofkii adeegsaday oo kaalmaysta cabdan adoon ow sabiyan ama cunug yar ayb maxaa ka quseeya marka meeshaan waxaa ka quseeya cunug yaroo wax u dir shaqo u diray shaqadii ku dhintay yaa diyadiisa laga rabaa addoonow shaqo u dirsaday waa ku dhintay shaqadii yaa diyadiisa laga rabaa halkaasa kasoo gelay man istacaana cabdan aw sabiyan wayudkaru can ummi ana umma salamata waxaa la sheegayaa umu salama bacatat ilaa mucallimi lkutaab mucallinka ardada dugsiga u dhigo ayay u cidiratay ibcad ilaya khilmaanan iisoo dir bay tiri ilmo yaryar yanfushuuna suufan suufka marka yacnii garaaco suufka yani nafshiga waxaa la yidhaahdaa marka suufka laakalala kala firdhinayo la bixinayo la qurdho bixinayo yanfushuuna suufan walaa tabcad ilaya ha iisoo dirin xuran qof xor ana ha iisoo dirin oo addoon iisoo dirin cunug yar oo dugsiga dhigto addoon ah iisoo dirin lanna qofka xorkaa waxaa laga yaabaa dadkiisu inaynan idmin laakiin addoonka sidiisaba waxaaba addoon uu u yahay oo qofkii iskale u haystaaba inuu adeegsado marka asaga in la adeegsadaa waaba u joogaaba saas camalay ka wada ayb meesha marka qaala xadaanaa camr bnu zuraarata qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim can cabdilcaiiz huwa cabdilcaiiz bnu suhayb albunaani can anasin qaal lama qadima rasuulu lahi sal slam madiinata nebigu markuu madiine soo galay akhada abuu dalxata biyadii abuu dalxa gacanteeduu qabtay fandalaqa bii ilaa rasuulilahi sal l slam nebiguu iila tegay faqaala yaa rasuul allah ina anasan anas ghulaamun kayis oo wiil yaroo dhug badan falyakdumka ha kuu shaqeeyo qaala fakhadamtuhu fi lxadari wasafar nebiga waa u adeegi jiray xadar iyo safarba fawallaahi maa qaala lii lishayin sanactuhu lima sanacta haada haakada waxaan maxaad sidaan ugu samaysay walaa lishayin lam asnachu lima tasnacu haada haakada shaygan maxaad ugu samaynaysaa sidaan marka xorkii xataa waa la adeegsan karaa cunuga yarkaa ee xorta ah waa la adeegsan karaa marka qofku ilmaha yaryar ee deriskiisa oo kalea waa adeegsan karaa hebelow meesha qofkaas iisoo wac alaabtan meeshaan iiga soo qaad yarta ah waa la dhihi karaa taasaa laga qaadanaa laakiin shardi shaqada uu u diraayo waa inay noqoto shaqo uu xamili karo haddii meesha mararka qaar shaqadii waa xamili karaa laakiin meesha loo dirayaaba khatar ah inagu khatartaasaan fahmaynaa mogta meel xabad ka socota ama madfac ka socdaad cunug yar u dirtayoo tiri ordbax jidkan iiga soo qaad alaab jidkiina xabadaa ka socota wiiftaa xagga xagga isugu dhaafayso cunugaas hadday wiiftada disho ade waa lagu haystaa lanna maahan inaad meel khatara geysa waxaa laga hadlayaa mar dhib aan jirin haddaad laami baabuur badan u dirto xagga u goy tiraa cunugana cunug yar uu yahay laftirkeeda waa tacadi waa lagu haysanaya laakiin gurigaan kaga baxa gurigan gale wax iga soo qaad dhib mala oo ilmaha yararka waa la adeegsan karaa wixii iyagu ay awoodi karaan ayb maxalushaahidka marka intaas fiihi daliilun calaa jawaazi istikhdaami alaxraari wa awlaadi aljiiraan fiima laa kabiira mashaqatin fiihi walaa yukhaafu minhu talaf kama fii xadiidi ilbaab marka macalinka ilmaha dugsiga dhigtoo kale aduu yiraha meeshaas waxas iga soo qabo shaqaduna shaqo yeer ay tahay dhib ma laha wuxuu cunuga dhibaayo unbaa la diidaya ayb marka haddii shaqadii caadi wax uun isaga dhacaan iyadoo aan dhib iyo wax kale jirin dhib ma laha haddii laakiin shaqada mashaqateeda ay wax ugaga dhacaan markaas waa damaana qofki baabun ay haada kani baabun baab weeyaan almacdinu jubaarun godqalinku waa hadur kasoo qaad male walbiiru jubaarun ceelkuna waa jubaar kasoo qaad male ceelka aan wax kasoo qaadka lahayn waa qofku midka uu ka qodo milkigiisa dhul uu leeyahay buu ceel ka qotay nin baa iskaga dhacay waxba looma haysta ninkii qoday adaa qodaya qofkan keen diyadiisa maya ama ceelashii qadiimka ahaayo cid qodayba hadda aan la aqoonin oo baadiyaha ka qodan oy dadku dhaansadaan oy biyaha ka cabaan iyo ceelashaasoo kale qofkii wax uga dhacaan ninkii qodayaan qabsanayaa maya iyada saas kaasoo kale xadiidka uu ka warrama laakiin dariiqii dadka maraayaad ceel ka qoday waa lagu haystaa adiga meeshan yaa ka qod ku yiri dariiq dadka maraan wa ceelkii meel buu ku yaallaa adaa qofkan soo dhakray markaasaad ceelkii ku tuurtay waa lagu haystaa markaas ilaa aday ficilkaaga ku dhintay ayb waxaa kaloo soo gelayay dheheen culummada albiru jubaar nin baa nin wuxuu kula heshiiyey ceel inuu u qodo waa ku dhintay looma haysto lanna ninkan nin xoro qangaara weyn ficil yacnii isaga og shaqadan khatarteeda looma haysto waxaa la mid a dadkan intay fuulaan dabaq dheer camal ama guri la saarayo jiingad jiingadda dhalada korkeeda hadduu ka soo dhaco soo jiingaddi kawinayo ninka faryaamaha cid loo haysta male shaqadiisi loo ku dhex dhintay ee ninkaanuu guri u dhisaayey iyo yaa ag taagnaay iyo waa joog dad waxaa arkaya yani qofkan markuu dhimanayo wax ku dhacayn yaa ag joogay qofkii ag joogaa lagu dhegsanaa marqofkaas haddii sidaas wax looga qaato xataa xaaraana laga qaato qiyaamaha marka waa laysu haystaa soomaalidu marka dacwadoodana ma dhammaato sida ay dacwo ku galaanna waa fududahay qaala xadaana cabdullaahi bni yuusuf isii buu ku dhahaya waxaa la mida ninka waardiyaha maalan waardiyaha shaqaynaayo haddii ay wax soo gaaraan ninkii shaqada u diray maa diyadiisa loo haystaan looma haysanay qofkii wax ku dhuftay baa la qabana haddii darre iyo waxaas ay timaado qofkaasaa iska qaadanayo maa ninkan ma qaadanayo waxaa lamida baabuurka qofka wado baabuurka ninka iskale shaqo kuma lehee baabuurkaa ninka wax ku dilayaa loo haystaa jinaayada geysta casiyaalkan magaaladan darawalka looma haysto waxaa loo qabsanaa ninka baabuurka iskaleh joor waa iyadan ninka baabuurka wadaa loo haystaa haddii sidaa la yeeli lahayna sidaan maynan u wadeen baabuurta lan ayagu waxay ogyihiin mar walba inaan isaga loo qabsanayn waa dhib badan dhib badanaa ka jira dhinaca jinaayaadka yani dhib badanaa ka jiro qaanuunkan baas ee sharta badanna isaguna wuxuu u adeegaa un qofka dulmiga badan ayb ummadda allah ka kor qaado qaanuunkan baas leanna dadku sharcigan yani ilaahay subxaanahu watacaala isaga jinaayaadka iyo si fiican u maamulay iyo baab walbo isaga marka haddii dadku isaga yani lagu qaado xukunkooda ummaddu waa kala badbaadaya maanta dhan wax darana oo ummaddii qortayba waktigii fashiistaha iyo musaliini iyo la qoraya dadkii weli ummadii qolo walbaa qoladii gumaysatay qaanuunkeedan baa weli un la wadaan ummaddan waxaa lagu leeya qaanuunkii lixdankii lixdankii dadkan maxay ogaayeenna lixdankii maxkamadaha talyaani unbaa fadhiyey ama yacni talyaani unbaa wax u sheeg sheega u qorqoray waxba maynan ogeyn haddayba wax fahmayaani may hadda yacni yidhaahdaan yacni diinkooda usoo laabtaan berigaasna diinkooda waa fahamsanaayeen oo dadka culumaa joogtoo diin ha loo soo laabta dhehaysa laakiin yaa dhegaysanayeen qaala xadaana cabdullaahi bni yuusuf wahuwa tinisiyu qaala xadaana leytu qaala xadaanii ibnu shihaab can saciid bni lmusayab waabi salamata bni cabdiraxmaan can abi hurayrata ana rasuula lahi sal l slama qaal alcajmaau jurxuhaa jubaar dhaawaceedu aflayda waa xayawaanka dhaawaca ay geysataa waa hadur xoolaha laakiin marka dhaawaceedu hadurka uu yahay waa goormo keligood markay iska socdaan laakiin haddii qof uu wado oo ay wax hallayso qofkaa loo haysta lan isaga waa celin karaa mogta markaas hadduu intuu isaga soo leexiyo xakamaha intuu saa u soo leexiyo qof ay wax gaarsiisana isagaa loo haysta habeenkii hadday wax hallaysana qofka iska laha loo haystaa habeenkii ayb lan habeenku xoolaha waa xiran yihiin qof inuu isaga ilaaliyo xoolihiisa lo maalinkii iska socoto dariiqan iyo haddii qofku ay wax ka hallayso waa iska hadur jubaar cidna looma haysta qofka isagaa laga rabaa inuu ka ceshto ayb hal ka waran marka hadduu kusoo daayo ka waran waa maalin laakiin isagaa kusoo daayay xoolihii beerta markaasaa siciina uu beertii daaqay waa loo haystaa waa sameeyaan xoololeyda saas waa sameeyaan beertii bay kas ugu soo daynayaan markaas ficilkiisaa ku jira waxaa laga hadlaya isagoon waxba u geysanin qofkan xooluhu waxay sameeyaan ayagu walbiiru jubaarun walmacdinu jubaarun godqalinkana waa adir qofkii ku dhaco ama isagoo qodaaya wax ku noqdo wafi rikaazi lkhumus waa soo marnay ayb halkan marka faahfaahin badanuu ku dhigay macaanidaas unbuun ishaaray baabun alcajmaau jubaarun wa qaala bnu siriin kaanuu waxay ahaayeen laa yudamminuuna ma aynan waxbaan ka tegin kaanuu laa yudamminuuna ma aynan damaanin jirin min annafxati yacnii wax yarkaa ee lagu dhufto xoolaha ayb wa yudamminuuna way damaanin jireen min raddi alcinaan xakamaha soo celintiisa ninkii dameerkii maalan xakamihiisu saas u soo celiyey ama dhinacu u leexiyey dhinaciiba wax ku halleeyey leexinta waa damaanin jireen nafxada marka waxay tahay addarbatu birijli ay addarbatu birijli waxa uu lugta uga dhufto yuqaalu nafaxat daabatuhaa idaa darabat birijliha yani haraatida yartaa lugteeda waxa ay ku haraatiso ma la damaanin jirin neefkii haddii uu lugtiisa wax ku dhufto lugta dambe oo kale ama midda jag wax ku siiyo ninka iska lahaa damaan lagu leeyahay ma la dhahayo nafxadu saas markii hore waa qalda wa yudamminuuna min raddi alcinaan laakiin haddii sidaa loo soo celiyo oo directionka dhan laga soo leexiyo markaas ay xallayso waa damaanaha damaanin jireen wa qaala xamaadun laa tudmanu nafxatu ilaa an yankusa insaanun idaabbata ilaa daabaddu inuu qof qunjiyo maahane ul ayuu sararta ama yacni kelida ayuu jug uga siiyey ama dabaduu jug uga siiyey ul maashi marka waa kacday waxbay hallaysay markaas waa damaanin jireen ayb waqaala saasuu leeyahay xamaad wa qaala shurayxun laa tudmanu maa caaqabat waxay ciqaabtay daabaddu markii intaa wax lagu dhufto intay kacdo ay wax samayso lama damaanayo say tahay marka maa caaqabad an yadribahaa daabaddu inuu wax ku dhufto fatadriba birijliha iyadana lugteeda ay haraati ganto xoolaha marka mararka qaar dhag la siiyo iyadana iyagana haraatiyay gabaansoomaa haraatidaas marka yacni wuxuu leeyahay laa tudman wa qaala alxakamu waxamaadun idaa saaqa almukaari ninka wax kiraystay hadduu soo kaxeeyo ximaaran dameer calayhi imra'atun naag korkiisa ay tahay fatakhiru ay dhacdo markaas laa shaya caleyh waxba looma haysto yani macnuhu waxay tahay dameerka ama faraska qofka la saaran qofkan hadduu ka dhaco looma haysto baabuurta iyada shanigoodu noqonay adna baabuurta aadno baabuurta aad xukunkeedu u badan yahay baabuurta haddii dadku si xun loo saaro qofku haddii uu si xun baabuurta sideeda waxaa lagu damaanaa taqsiir baabuurta sideeda waxaa lagu damaanaa attaqsiir qofkan haddii ninka darawalka baabuurka mas-uulka ka ah haddii xadgudub loo nisbaynaayo wax ku hallaabaan waa damaana haddaan xadgudub loo nisbaynaynina ma damaanayo maalan baabuurkii koru ka saaray qof dhalada kore qof weyn caqli leh waaye ma waalna ilmo yaryar maaha anaa koraayo yiri lacagta raqiiskaan rabaa korna waa raqiis hoosna waa qaalan maala ninkan marka baabuurkii si caadiya u wadaa marka sidii si caadiyan taqsiir ku jirin buu u waday baabuurka kanaa ka dhacay marka cid loo haysta male laa shay caleyhi darawn lana maxaa yeelay isaga taqsiir ma samayna taqsiir unbuu wax ku damaani lahayn ayb ninkan isagoo ilmo yar laakiin hadduu kor fuul yiraa aan qangaar ahayn ama qof waalan waa damaan lana isaga meel daran u diray ayb taqsiirkaas in laga fiiriyo haddii kale waxay noqon lahayd qofna inuu qof baabuur ku qaadin waxaa laga yaaba qofkii caadi baabuurka isaga wado qof inuu ka dhaco albaabkii oo kaleo si fiican u xirin ninkaanuu jiiraynaya albaabka falaq yiri dhag waa ka dhacay diyadeeda adaan kuu haystaa darawal ee qofna inuusan qof qaadina yaa ka dhalanaysa markaas dadku marka taqsiir un bay wax ku damaanayaan dadka asxaabu sayaaraadka taqsiirkaas bis baa la fiirin taqsiirku wuxuu noqon karaa bareeg xoog badan oo jiiday qofkan waa horhore u dhacay waa muqasir taasna marka waxaa loola noqon karaa dadka aqoonta u leh leanna qaanuunkan muruurka iyo taraafikadu wuxuu ku dhisan yahay badanaa maslaxa iyo mafsado hadday iyagu yidhaahdaan war sidaan taqsiir waaye iyo taqsiir maaha ayagaa la weydiiyaa badanaa ninkii isaga taqasus u lahaa fahmaya isagaasaa la weydiina marka dadkuna ad waxay sameeyeen highway code wax leena dariiqa qaab loo maro baabuurta dadka isticmaalaya motorada isticmaalaya highway coodku qaanuun gaala waay ma la dhahayo leanna waa qaanuun ku dhisnaaday maslaxay mafsada ku dhisan sharcigu waa qarira kaas soma fahmin leanna isaga wuxuu leeya waddadan afartan ha lagu socdo midaan highway hadday tahay boqol iyo labaatan meeshii boqol iyo labaatanka haddaad afartan ku wado qalad adaad dadka dhibaata dhib baad u keenaysaa meeshii afartanka ahayd haddaad boqol ku wadana khatar fuqahadan marka ibnu cuthaymiin iyo waxay yidhaahdaan ayaga ninkii meel afartan in lagu wado loogu talagalay boqol ku waday ee ku dhintay qaatilu nafsihi waa isdilay cidda uu dilaana waa damaana lannahu camdiba weliba camdiba waxu dilay leeyihin ayb aduu marka waxyaabahaasaa ku jira calaa kulli hadda midaan meeshaan hadda awr iyo waxaasaa la fuuli jiray laakiin hadda baabuurtaa nagu qaalib ah yaa badan baabuurta marka waxay u baahan yihin wax badan wa qaala ashacbiyu idaa saaqa daabatan hadduu daabad kaxeeyo ayb fa atbacahaa u raaciyo fa huwa daaminun lima asaabat faatbacahaa uu raacsiiyo yacni isagaa wada waay daabadii fa huwa daaminun lima asaabad waxay asiibtay waa waa damaanaya ayb fa atbaca markaa yacni ou raacohaa iyada fa huwa daaminun lima asaabad wa in kaana khalfahaa gadaasheeda haddii uu yahay mutarasilan tartiib gadaasheeda u soo socdo lam yadman ma damaanayo neefkii waa sii daaye dameerkii isagana gadaal tartiib uga soo socdaa ma damaanayo yah baarak allah fiik sax sax faatcabahaa baarak allah fiik wa qaala shacbiyu idaa saaqa daabatan hadduu kaxeeyo faatcabahaa ou noojiyo waay faatbacahaa raacidda gadaaluuba ka keeni faatcabahaa uu daaliyo fa huwa daaminun lima asaabat waxay asiibto waa damaanaya lanna markaas daabadii iyadiiba waa loo dhibaato geliyey waxay samaysa markaas oo dameerkii maalan laga buuxiye rarka inta laga badiyey haddii uu dameerkii kareetadii iyo isagii isla jabaan uu qofku kor dhaco ama baabuur ou shilkiis ou sababo waa damaana ninkii daaliyey dameerkaas uu damaana taasa anagana aan ka fahmaynaa meeshaaswaana dhacdaa waa dhacdaa ayb dadku yacni waa iska soo yacni innaga dadkeenna mas-uuliyadda waa ka dhammaatay saasaa la dhihi karaa nin yacni waxaan aad samaynaysa maxaa ka dhalan karo wax ka fakeraa waa yaryihiin laakiin hadday maxkamado saxa jiraan nin kastaa waa ka fakeri lahay laakiin male maxkamad ma hayno meel walba laba odayaa fariisanayso xal mastuura laysaga dhamaynay laakiin gaaladaas xataa hadda waxay ka cabsadaan maxkamad shay kasta uu samaynaya konton maruu fiirinayo wax kalena uma fiirinayee maxkamaddaas iyuu ka baqaan iyo xukunkaa la saara ayb wa in kaana khalfahaa gadaasheeda hadduu yahayna mutarasilan tartiib oo isaga socdo lam yadman ma damaanayo waxay hadlaysa ayb laakiin baabuur bareeg gooste kuma jira daabad wa laga hadla baabuur aan bareeg lahayn haddaad iska sii dayso waxaa ku hadlaysa adaa lagu haystaa lana bareeg la-aanta waa tacadi waa taqsiir qaala xadaanaa muslimu qaala xadaanaa shucbatu can maxamed bni ziyaadi can abi hurayrata radia allaahu canhu can nabiy sal l slam qaal alcajmaau caqluhaa jubaar magteedu waa hadur wlbiru jubaaru wlmacdinu jubaaru wafi rikaazi lkhumus ayb tafaasiishaas baana ku jirto baabu ismi man qatala dimiyan bigayri jurmin gaal dimiya qofkii dilay jurmi la-aan dembi la-aan isagoon dembi geysanin gaal cahdi ku joogo waaba dimi muslimku ku hoos nool yahay qofkii inta u taga dilo dembigiisa qaala xadaanaa qays bnu xafsin qaala xadaanaa cabdulwaaxid qaala xadaanaa alxasan qaala xadaanaa mujaahidu can cabdillahi bni camrin can inabiy sal l slam qaal man qatala nafsan mucaahadatan qofkii dila naf cahdi la siiyey lam yarax raa'ixata aljanna jannada carafteeda ma carafsado waina riixaha la yuujadu min masiirati arbaciina caaman carafteedana waxaa laga helaa afartan meel looga socdo sano marka gaal mucaahada gaal musaamana mid yacni dimi a in la dilaa ma bannaana kan xarbiga bes ayaa la dilaya dadka marka ifraad iyo tafriid baa meeshan ku jira marka qaarna waxay leeyihiin gaal cahdi qabaa maba jiraba adduunka gaal mucaahada maba jiri karay ku leeyihin waxaas qalad waa jiri karaa gaalkii qof muslima uu magangelyo siiyo shaqana u qabanayo cahdi kusoo galay oo shaqo u qabanayo qof muslima uu keensaday in la dilaa ma bannaana kaasi kii la dilaayo maaha ayb haddaad dishid marka jeebkaaga waa waxaa wax ka dilaysa ayb diin maaha dhinac kalena waxaa jira tafriid kale oo in la yidhaahdo gaal dhan cahdi buu ku jira maba bannaanaba gaal yani gaaloo dhan macsuumu demi waayo gaal xarbiyaba maba jiraba war kuwaas ka waran may xarbi maaha kuwaas kale ka warma xarbi maahan ayuu ku leeyay iyadoo la arkaayo loo jeeda taasna khalad kale waxaa la rabaa in ayb xadiidkii tarjamada waa ismudaabaqaynayn mudaabaqadooduna waa daahir baabun ay hada kani baabun baab weyn laa yuqtalu lmuslimu bilkaafir muslim lama dila gaal looma dilo yani ninkii muslim waaye nin gaalow dilay cahdi ku joogo diyaa la siinaya laakiin in muslimkii loo qisaaso gaal dartiis suuragal maaha oo yacni qofka muslimka ma loo qisaasayo gaalkaas qala xadaanaa sadaqat bnu lfadl qaala akhbarana bnu cuyayna qaala xadaanaa mudarifun qaala samictu shacbiya yuxadisu qaala samictu aba juxayfata qaal samictu caliyan radia allaahu canhu hal cindakum shayun ma yahay mima leysa fi lqur'aan oo qur'aankaan ku jirin ma haysaan waqaala bnu cuyaynata maratan ma leysa cinda annaas faqaala waladii falaqa alxabata wabara an nasamata ma cindana ila ma fi lqur'aan ila fahman yucdaa rajulu fi kitaabih wama fi saxiifati qultu wama fi saxiifa qaala alcaqlu wafikaaku lasiiri walaa yuqtala muslimun bikaafir marka madaahibta saddexdaa sidaasay qabaan abuu xaniifa isaga wuxuu qabaa nin muslina hadduu gaal dimiya dilo waa loo dilaa xadiidkanu ka hor imaanaya xadiidkan ayaa yani waxaan ujeedaa ka hor imaanaya madhabtiisa xadiid daciif oo ibnulbaylamaani uu warinayo itafaqa ala'immatu calaa dacfihi ayay xujaysanayaan kanna marka ta'wiil baciida ayay ku dhufanayaan ayb waxaa laga wadaa bay leeyihin laa yuqtalu muslimun laa yaqtul muslimun kaafirana laga wadaa yani nin muslim ah gaal dimi ah yownan dilin waayay leeyihin xadiidkan macnihiisa waxaasna waa wax baciid ayb looma dilo waa xadiidku waa khabar mana ma loo dilaana laga wadaa muslimun bikaafir sababtoo isku kuf ma aha mumin iyo gaal isku kafaa'a ma aha qisaastuna kafaa'a ayaa loo shardiyaa ayb qaar baa marka waxay yidhaahdaan mucaasiriina xadiidkan qawaaniinta caamka caalamiga lama soco karay leeyihin waa culummo sheeganaysa qawaaniinta caalamiga international yani lowga lama soco karay leeyihin madhabta abi xaniifan ku dhaqmaynaa iyadaa la soconaysay leeyihin qaanuuntan qawaaniintan caalamiga kan marka qofkaani laa madhab abi xaniifana kuma dhaqmaayo walaa madaahib kalena kuma dhaqmaayo lanna abuu xaniifa qaanuunkaas inuu waafajiyo bisuu u aaday maahane diin uma aadin darteed baabu marka haddaad fiirisana badanaa maxaakimta jinaa'iga markaad fiiriso islaamka markay fiirinayaan iyagu badanaa madhabta abu xaniifa ka feeriyaan lanna madhab xoogaa waxaa weeyaan ra'yigana ku badan yahay bacdi alculamaana ay dhahaan wuxuu aad ugu faafay duwalkaa faafiyey yani madhab waxaa weeyaan dowladaha madhab u ahaa jira xoogaa ruksada ayaa ku badan dowladuhu marka ruksadaas iska rabaan iyagaa faafiyey marka oo nashriyey liajli xoogaa meeshaas ahayd wuxuu ahaadaba marka dawaa un madaahibta afartaa madhab ka mida baabun idaa latama haddii uu dharbaaxo almuslimu muslimka yahuudiyan yahuudi cinda algadab carada agteeda rawaahu abu hurayrata can inabiy sal l slam qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaan can camri bni yaxya can abihi can abi saciidin can inabiy sal l slama qaal laa tukhayiruu bayna alambiyaa ambiyada ha kala fadli badnaysiinina asoo marnay kitaabulambiya aan kusoo marnay qaala waxadaanaa xaa waxadaanaa muxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan firyaabi way can camr bni yaxya almaaziniyi can abihi can abi saciidin alkhudriyi qaala ayb laba dariiquu ku kala keenay jaa rajulu ila nabiyi sala allahu alayhi wasalama jaaa rajulu min alyahuudi ilaa rasuuli lahi sal l slam u yimid qad lutima wajhuhu isagoo wejigiisa la dharbaaxay faqaala yaa muxamedu ina rajula min asxaabika min alansaar nin asxaabtaada ka midoo ansaarta ka mida latama wejhii wejigaygu dharbaaxay faqaala waxa uu yidhi udcuuhu u yeera fadacuuhu waa u yeereen yani nebigu ha loo yeero yidhi waxbuu waa su-aalayaa yahuudi baa tahay niyo iska tag waa la iska kaa dilaa ma dhihin cadaalada marka wax loo baahan yahay fadacowhu way u yeereen qaala waxa uu yidhi allatamta wajhahu wejigiisa ma dharbaaxday qaala yaa rasuul allah wuxuu yidhi rasuul allow innii marartu bilyahuudi yahuud ayaan maray fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo waladii istafaa muusa cala albashar allihii muuse basharka ka doortaan ku dhaaranaya isagoo dhahayo ayb qaala faqultu waxaan idhi acalaa muxamed war muxamed miyaa laga doortay muuse qaala faakhadatnii khadbatun cara i qabatay faladamtuhu waa dharbaaxay marka cinda alghadab waa taas marka waa dharbaaxay qaala laa tukhayiruunii min bayni alambiyaa nebigu marka wuxuu yidhi ambiyada hayga khayr badnaysiinina calaa sabiili tacasub soo sheegnay qaala faina annaasa dadka yascaquuna way suuxayaan yowma alqiyaama faakuunu awala man yufiiq waxaan noqonayaa qofka ugu horeeya soo miirsado faidaa ana bimuusaa muusaa yani qofka ugu horeeyo yani soo baraarugo faidaa ana bimuusaa muusaanba ayaa i kediyey oon arkaya aakidun biqaa'imatin isagoo ku dhegan tiir min qawaa'im alcarshi carshiga tiirarkiisa ka mida falaa adrii ma ogi afaaqa qablii hortaymiyuu soo miirsaday am juuziya bisacqati duur mase midaas sacqatu duur ayaa looga loogu ayaa loogaga jaaseeyey ayb xadiidku waa soo marnay waxaa ku sugan buu ley marka fi lxadiid qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaan can camr bni yaxya can abiihi can abi saciid can nabiy sal l slam qaal laa tukhayiruunii bayna alambiyaai qaala waxadaanaa maxamed bni yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can camr bni yaxya almaazini can abihi can abi saciid waa kii haddaan soo akrino wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan isticdaau dimiyi cala almuslim wa rafcuhu ila alxaakim ninka gaalka inuu qaaliga muslimka u imaan karo u dhihi karo qofkaanan aniga dacwo ka qabaa muslimka ah ninka muslimkaana waa loo yeeraa maxkamadda waa looga yeeraa maxkamaddu waa inay dadku u sinaadaan wa samaacu alxaakimi dacwaahu xaakimka ninka dimiga oo dhegaysana wa tacliimu man lam yacrif ilxukma maa khafiya calayhi minhu ninkii aan xukunku ka qarsoonaadana waa la barayaa oo in la baro waliktifaau bidalika fi xaqi lmuslim wa ana dimiya ida aqdama min alqowli calaa maa laa cilma lahu bihi jaaza lilmuslimi almacruufi bilcilmi tacziiruhu calaa dalika tacziiriyo ka cabira marka lanna nebigu markuu yidhi sidaas unbuu yidhi maahane ka arguda lama dhihin marka haddii marka ay hadal qaldan uu ku hadlo ama si daahirka u qaldan waa tacsiiri karaa ayb aakhiru kitaabi diyaat hada aakhiruhu billahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed